mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada caabudwaq oo maalmahan waday kormeer ay ku ogaanayaan baahiyaha ay qabaan qoysaska barakacyaasha ah ee degmada caabudwaq ayaa kormeer ku tegay kaamka nasiye ee koonfurta magaalada caabudwaq oo ay ku nool yihiin saddex boqol oo qoys oo ka soo barakacay deegaanada xuduudda ah ee dowladdeegaanka soomaalida etoobiya iyo qoysas horey u deganaa kaamka guddoomiyaha kaamka nasiya daroor daahir cigaal ayaa ugu horreyn ka warbixiyey baahiyaha ay qabaan qoysaska kaamkan dadkan waa kaam dadka baadiyada kaamkan bay degan yihiin waa dad cidudaas meesha dhoween waa aragtaan waa dad baadiyaha ka soo barakacay iyo dad etoobiya meelahaas ka yihiin oo ka soo barakacay dad hadda haysta ma ahan deeqbixaash waxay soo gaarsiiyeen ma ahan waa dad meeshaas ka tabaalay soomaaliya ku jeedaan dad xaaladooda hadda aad iyo aad u xun tahay weeye dowladda federaalka dowladda federaalka dowladda galmudug maamulka degmada caawdaaq dhammaantood waxaan ka codsanaya wax kala soo gaaray sidii waxba soo gaaraa waxaa ka soo karaan etoobiya iyo soomaaliya meelaha qodox xoolaha kasoo reebiga ah saddex boqol qoys baa ku nool dadkuna hadda waa soo degaya laakiin saddex boqol qoys baa oo joogta ayaa ku nool qaar ka mid ah qoysaska ku nool kaamka nasiye ayaa sidan uga hadlay xaaladda nololeed ee haysataa magacaygu waa faarax maxamed faarax guddoomiye ku-xigeenka kaamka nasiye waad aragtaan kaamkan waa kaam dad barakacayaalu degan yihiin meelo badan ayay ka soo barakaceen waa dadkaa tabaalaysan waxaa weeye innaba wax gargaara ama caawin amaysan helin codsi horeetana waan dhiibannay iyo cabasho horeeto waxaan codsanaynaa wakhtigu waa wakhti kulul sidii ilaahay looga bartayna kulaylka qabow baa beddeli doona marka horeeto waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay jahadiisa inuu naga caawiyo marka labaad waxaan codsanaynaa dowladda dhexe ee federaalka midda galmudug oo maamul goboleedka maamulka caabudwaaq iyo mas-uuliyiintiisa dhammaan si naxariis leh in kaamkan arrintiisa loo galo baan codsanaynaa wardhafoor buu ku yaallaa waad aragtaan dadka qaxootiga ilmaha dumarka nimanka meesha ay degan yihiin dhibka ka muuqda waxaa ilaahay aan ka baryaynaa maamulka degmada iyo galmudug dowladda intaba waxaa laga codsanayaa hay-adaha samafalka inay dadkaan la soo gaaraan wax nolol la yidhaahdo biyo ha ahaato baad ha ahaato noloshooda waad aragtaan bacadka ay joogaan waad aragtaan marka si naxariis leh oo islaamnimo leh oo alla kacabsi leh ayaan maaragtaa wax uga sugayaan waxaa weeye anigu waxaan degana kaamka nasiib waxaan ka soo barakaanay etoobiya gaar ahaan duun dowladda waxaan ka codsanaynaa waxaan nahaysa dhulla-aan waxaan nahaysa hoyla-aan waxaan nahaysa bahalka la dhihi jira baahi intaba inay naga caawiso shan baa ii joog
waxaan ka codsanaynaa walaalaha noo yimid hay-adda guddoomiyaha arrimaha bulshada maamul goboleedyada dowladda federaalka ah dadka waa aragtaan dhibaatada haysata iyo bacadka ay tuban yihiin waxaan rabnaa si degdega gargaar in looga soo gaaro iyo caawin biyo iyo biil iyo wax walbaba waa u barakaysannahay waxaa weeye dadkaan waxaa weye waad ujeedaan siduu yahay xilligaa dadka bacadka tuba weeye madaxa arrimaha bulshada ee maamulka degmada caabudwaq muuse axmed maxamed muuse inji ayaa hay-adaha samafalka ah ugu baaqay in si deg dega loo soo caawiyo qoysaska kaamka nasiye muddo hadda bil ku dhowaada ayaa la ii soo gudbiyey mataqaanaa riboorka kaamka kan aniguna waa sii gudbiyey oo waxaan u gudbiyey hay-adda la socodka dhaqdhaqaaqa ee qaxootiga iyo barakacayaasha iyo dhowr hay-adoo kale si ay mujtamaca ku nool degaankan wax ugu qabtaan ilaa iyo haatan sidaa hadda maantayto aan kasii warhayana weli wax ku soo noqday ma jiraan marka waxaan idiin sheegayaa waxaa weeye riboorka hore inaad kaga gudbinnay haatanna baaq guud inaad kasii gudbin doonno oo aanu u gudbin doonno dhammaan deeqbixiyayaasha ama hay-adaha ka shaqeeya degaanada ku xeeran degmada caabudwaaq oo ka howlgalo samafallada oo gargaara dadka barakacayaasha noocyadooda kala duwan inay kaamkaana siiye iyo kaamka ka tirsan degmada caabudwaaq oo uu ka tirsan yahay dhammaantood oo ka kooban shan iyo labaatan kaam oo ay kamid ay ka mid tahay nasiye oo u baahan waxqabad xagga baadka xagga biyaha xagga mataqaanaa daryeelka caafimaadka iyo xagga maaragtay ilaalinta guud ee xagga nadaafadda iyo maaragtay in maaragtay maadaama uu degmada ka fog yahay meel bannaanna ku yaallo inuu leeyahay mataqaana xayndaab loogu meeriya intaba ay u baahan yihiin haddii roob yimaadana inuu- inuu qaali doono mataqaanaa ilmaha iyo dadka dadka kaloo ka soo barakacay meelo kala duwan siday sheega ii sheegeen dhammaan dadkaasuna martaqaanaa tabaalaysan oo waxay u baahan yihiin gargaar degdega sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqahayaa hay-adaha ka howlgala degmada cawdwaaq iyo kuwa kale oo mataqaana gobol hegelgaduud iyo kuwa ka qayb gala mataqaanaa dowladda federaalkaaba in kaamamka guud ee ka jira degmada cawdwaaq ay baahi weyn u qabaan gaar ahaan kaamka nasiye oo dad aad ugu nugul ay ku soo barakaceen oo gudaha iyo mataqaanaa tuulooyinka ku xeeran degmada cawdwaaq iyo kilinka sharaad bay ka yimaadeen in la soo gargaaro oo wax loo qabto insha allah waxaan rajaynayaa een, waxa hadda la qabto waxa ugu horeeya inaad ka mid noqon doontaan ayaala cabdulaahi jaamac rediyo daljir caabud waaq